Dhismaha wadada isku xiri doonta deegaanka bareedka Boroqle iyo degmada Carmo ayaa laga dhagax dhigay magaaladaasi. Dhagax dhig ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Saciid Shaahadoon, maayarka magaalada Carmo, injineer Maxamed Cali Shire, ganacsato, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Carmo iyo maamulka madasha kheyriga ah ee midnimo. Gudoomiyaha magaalada Carmo injineer Maxamed Cali Shire oo dhagax dhigay wadadan ayaa ka warbixiyay muhiimadda wadadan.
salaan kadib maanta waxaynu isugu nimid dhagax dhigga waddada degmada Carmo iyo deegaanka Baroqle. Waddadan waa laba iyo labaatan kiiloomitir. Muhiimad weyn bay u leedahay deegaanka Baroqle oo ah dhinaca wax soo saarka, shaqo abuurka, horumar ahayn oo waddadu ama ay tahay wadda ciriira wax soo saarkeedu waa yar yahay. dad badan baa laga yaabaa markii waddadan marayaan oo rabaan inay Baroqle aadaan yidhahda Baroqle waa fogyahay laakiin wadda laami oo la saaray markay arkaan waa aadayaan. waa muhim weeye waddada tan inaan ka qayb qaadano insha allah haddii ilaa idmo waana ku boorinaynaa waana ku mahadsan yihiin dadkii soo abaabulay arrintan oo ka soo shaqeeyey waxaanu idinku bishaaraynaynaa reer carmo iyo barookle dowladda puntland inay ka qayb qaadanayso waddadan insha allah haddii ilaa idmo Qaar ka mid ah bulshada deegaanka bareedka Boroqle ayaa ka mahadceliyay.
mahadle inagu soo jaceeyo meeshaan inu isugu nimi arrintan shaa khayriga ah oo quruxda badan annagu waxaanu nahay odayaasha deegaanka barookle ka soo jeeday baanu nahay deegaankan wuxuu noo jiraa labaiyo labaatan kilomitir kaadlaamiga haddaynu taagannahay ilaa meesha barookle ee lagu beeraha wasadkooda ah in badan baa ka hooseysa beeraha dhulka ku yaalliin baahi waddo baa jirta oo dadku dareemay in badan muddo badan baanu hindisooyin hadba kala duduwan keenaynay ilaa idankii maanta hindisadan wax- waxaana sii dhiirigeliyey qalab gaadiida oo hadda yaal carmo oo shaqaynaya Ee, qalabkaas oo raggii gacanta ku hayay aanu isweydiinay iyaguna yidhaheen qalabka idinkaa leh haddiise insha allah wixii ay ku socon lahaayeen hadda diyaarsataan shaqada baahidaas wixii annagu aanu kari karno wax waa la- waa la qabanaya dhiirida dhiirigelinta horta koowaa taasaa keentay Ee, haddeerna shaqadan hadda abaabulkeedii waa la waday dhulkeedu waxa weeye waa labiyo labaatan kilomitir inta la sahamiyey sahankii baa lagu sameeyey Ee, oo dhulka waa lasoo sa- waa- dhulka cabirka baa lasoo qaaday sahankii baa haddana dhulka la soomay meesha wax marin lahayn baa la sahamiyey waddooyin badan baa la kala doortay tii ugu gaabneed waxay noqotay labiyo labaatan kilomitir ee taasaa la isku raacay insha allah meel biyona biyaana ka nabdoonoo laba biyo dhexooda aroorabayna raacaysaa Ee, bi- waddadaasaa la doortay Ee, waddadan arrintan waa arrin marka khayriya waana isku tashi cid maamul meel ka tin iyo cid hayada iyo cid dawliya oo yiri waa waa qabanaynaa ma ay jirto
gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada gudoomiyaha deegaanka baroqle culimada ganacsatada dhammaan waan salaamayaan aniga waxaan ka hadlayaa afka in la sameeyo wax qiimo badan weeye runtii aad iyo aad u qiimo badan oo waxa weeye ka mid ah acmaasha ilaahay uu jecel yahay ka mid ah een, waxyaalaha ilaahay uu qofka u ballan qaaday hadduu dhinto inuu isaga oo dhintay oo meyd ah camalkiisa u soconayo sadaqa jaariya Dhismaha wadadan ayaa wax weyn ka bedeli doonta wax soo saarka beeraleyda deegaanka bareedka Boroqle iyo isku xirka magaalada Carmo.